barnaamijka dhallinyarada maanta kulanti wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington ku soo dhowaada laanta af soomaaliga idaacadda duhurnimo oo idinkaga imanaysa qaybta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban sagaaliyo tobanka labiyo labaatanka koobiyo soddonka mitirban hirarka efemyada ee geeska afrika iyo caalamkao dhood nagala socotaan v o a somaali com
waa duhur isniin ah bisha maarajna ay saddex iyo toban tahay sannadka labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jir idinkala socodsiinayaa sahre cidle nuur iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobadaan idinku hayno barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mida dhallinyarada furata ganacsiyada oo mararka qaar ay soo food saaraan dhibaato saamayn ku yeelata ganacsigooda lacagtii horeo kaa gashanay ay kaa siidmo hor muuqato mid had cusub aad gelisana ay ayadana meesha taagan tahay arrintaasoo kale wayna soo martay laakiin taas waxay u baahan tahay qofku inuu kalsooni horta leeyahay kalsooni naftiisu kalsoon yahay uuna ilaahay tala saarto uu dhaho anigu meeshaan u socday wax kastoo dhaca igama celinayaan sidoo kalena waxaad maqli doontaan waaye aragnimada dhallinyarada ee la xidhiidha safarada tahriibka oo marka hore sibiq ku gala hase ahaatee marka dambe ay dhibaatooyin badan kala kulmaan mar kasta adiga marka aad ka tagto gurigaaga ayaa waxaa ka baxa horta nolosha bini'aadanka nolol aan bini'aadanimada ahayn xataa xayawaanka aan lagula dhaqmina lagula dhaqmayaa waxaa la kulmaysaa jirdil meel kasta oo gaari kaga degto iyo meel kasta oo gaari ka raacayso xataa meel guriga markaa ku jirto lacag madax fulashaha laga qaadaa cid kasta oo kuu soo gasho waa cid kuu hanjabayso
heesaha aad barnaamijkan ku dhagaysan doontiinna waxaa ka mid a
sida leebka qahansada ribdo loogu ganayba
codkaas nasteexeendhana goordho ayaad maqli doontaan iyo qodobo kale oo weliba ay ka mid yihiin qaraxyo ka dhacay magaalada muqdisho wararkii ugu dambeeyay aan idiin hayno iyo xubintii ciyaaraha balse marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida
lix qof ayaa inta la xaqiijiyey ku geeriyootay tirayntaasi ka badanina way ku dhaawacantay laba qarax oo baabuur oo siyaabo kala gedisan maanta uga dhacay magaalada muqdisho mid ka mid a qaraxyada oo loo adeegsaday baabuur ayaa ka dhacay albaabka hore ee hotel weheliye oo ku yaala waddada mashquulka badan ee maka almukarama ee magaalada muqdisho waxaana halkaasi ku dhintay shan qof sida uu xaqiijiyey afhayeenka maamulka gobolka banaadir cabdifataax cumar xalane oo xaqiijiyey dhimashada shantaasi qof sidoo kalena wuxuu sheegay in shan qof oo kale ay ku dhaawacmeen qaraxaasi taliyaha ciidamada booliiska ee qeybta weheliya cadow ayaa adhaadee taliyaha qeybta booliiska weheliye cadde gaashaanle sare maxamed daahir ayaa v o eda u sheegay in qaraxaasi loo adeegsaday gaadhi nooca loo yaqaano noohada sidoo kalena waxaa qaraxa labaad loo adeegsaday baabuur nooca rakaabka ah oo hoomey loo yaqaano kaasi oo la sheegay inay ku dhintay hal askari oo ka tirsanaa ciidamada dowladda halka saddex qof oo kalena ay ku dhaawacmeen qaraxaasi qaraxan ayaa ka dhacay meel u dhow xero ciidamada ay leeyihiin oo lagu tababaro oo lagu magacaabo xerada nacnac kuna taala degmada wadajir
hogaamiyaasha midowda yurub ayaa cambaareeyey turkiga xilli ay sii kordhayso xiisadda u dhexaysa turkiga iyo dowlada iyo dowlado ka tirsan midowda yurub oo hor istaagay soo baxyo lagu taageerayo madaxweyne erdogan arrintan waxaa dabka kusii shiday markii madaxweyne erdogan uu ku eedeeyey jarmalka iyo holand in ay ka dhigan yihiin nidaamkii naasiyiinta iyo faashisamka sababtoo ah waxay diideen ayuu yidhi isu soo baxyo kala duwan erdogan ayaa uga digay holand maalintii axadda ee shalay inay tallaabo adag la kulmi doonaan kadib markii ay dalkaasi ka hor istaageen in uu soo galo wasiirka arrimaha dibadda ee dalka turkiga islamarkaana ay eriyeen wasiir kale oo turki ah
halkaasiad dhegaystayaal nagala socotaan waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta sidii aad warkaba ku maqlayseen qaraxyo kala duwan ayaa ka dhacay magaalada muqdisho waxaa ku dhintay lix qof ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre ayaa cambaareeyey qaraxyadaasi isagoo tacsi u diray ehelada dadkii dhibaatadu ay ka soo gaadhay qaraxyadaasi hadda waxaa khadka telefoonka si toosa ugu jira wariyahayaga magaalada muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulle cabdiqaadirow bal wararkii ugu dambeeyey ee qaraxyadaasi tirada dhimashada iyo dhaawaca iyo khasaaraha kale ay geysteen maxaad nagu biirin kartaa
saar aada u mahadsan tahay muqdisho maanta waxaa ka dhacay laba qarax oo waktiyo kala duwan ah qaraxa koowaad wuxuu ka dhacay degmada wadajuur meel ku dhow xarun ciidamada lagu tababaro oo la yidhaahdo xarunta ciidamada nacnaca halkaas waxaa waxyeela ka soo gaartay hal ruux oo ka tirsan garta dowladda ayaa laga xaqiijin oo ku geeriyooday saddex kalena way ku dhaawacmeen oo ahaa dad muruqmaal ah oo gaari dhagxaanta kuwa qaada ah saaraayeen qarxuna uu goobta ku qabsaday gaarigaa wuxuu ahaa kuwa dadweynuhu raacaan ee loo yaqaano homeyda waxaana la sheegay in khudaar ay ku rarneed waxaa isrisaaseeyeen askar ka tirsan ciidamada halkaasi ku sugnaa kadibna qofkii gaariga wada waa uu ka tegay sidaas yowna ku qarxay oo goobta markii aan tegay dad goobjoogayaal ah iyo maamulka deegaanku ay ii sheegeen wax yar kadib qaraxaas markuu dhacay waxaa qarax weyn oo muqdisho meelo badan laga maqlay uu ka dhacay hotelka weliya albaabkiisa hore wadada mashquulka badan ee makaal mukarama waxaana qaraxaasi ku geeriyooday shan ruux oo goobta masyaabo kala duwan loogu arkay meydadkooda qaarkood gaadiid ayay wadeen oo waxay ahaayeen wadayaal baabuur qaarkoodna dhulka ay ku sugnaayeen balse qarax ayaa goobta ku haleelay oo shan qof ay halkaasi goobta yaalay waxaana la qaaday tiro intaasi ka badan oo la geeyay goobaha caafimaadka ee muqdisho saraakiisha amniga iyo maamulka gobolka banaadir oo goobta soo gaaray waxay sheegeen in gaariga qarxu ahaa nuuciisa nooha baabuurka loo yaqaan dhimashada shan qof ayaa iyagoo dhankooda xaqiijiyeen marka muqdisho maanta waxaa ka dhacay laba qarax oo siyaabo kala duwan magaalada kaga dhacay dadka muqdishona ay ay aada u hadal hayeen waxaana khasaaraha ilaa ay hadal hayo uu yahay lix dhimasho ah dhaawacuna waa talintaasi laag oo la geeyo goobaha caafimaad ee sahra waan gartay khadra aad baad u mahadsan tahay wararka cabdiqaadir oo ka soo kordhana waxaynu ku sii dayn doonaa idaacadaheena soo socda halkaasi aad dhegaystayaal nagala socotaan waa v o a washington waxaana khadka telefoonka ee magaalada muqdisho si toosa igugu waramayay waryaha v o eda cabdiqaadir maxamed cabdulle
duhur wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan dhalinyaro badan oo muqdisho ku nool ayaa waxay hirgeliyeen fikrado ganacsi waxaase si dhaqso ah u xidhmay qaarkood iyada oo ay ugu wacan tahay dhibaatooyin badan oo soo food saara ganacsigooda qaarkood waxay waxaa saameyn ku yeelataa dhibaatooyinka dhinaca amniga hase ahaatee waxaa jira dhalinyaro u adkaysta duruufahaas adag beerta nabadda ee ku taalla muqdisho waxay ka mid tahay meelaha ay la soo gudboonaadeen dhibaatooyinka la xidhiidha dhinaca amniga haddana mar walba waxaa dhallinyarada hogaamisa ay u adkaysanayaan dhibka ka soo waajahay maxamed jaamac waa maamulaha guud ee beerta nabadda waxa uu warramay wariyaha v o a cabdiqaadir maxamed cabdulle businesska eh, marka la bilaabayo waa dadka wuxuu ku yahay fikir qof kasta waxbuu jecel yahay marka hore fikir baad ku bilaabaysaa waxaa leedahay bal waxaas aan sameeyo laakiin markaad gudaha usoo geshid waxaad kala kulmaysaa caqabadooyin iyo dhib badan baad kala kulmaysaa midda la isku dhaafay marka waxay noqotaa waa midda u adkaysiga dhibkaas eh, ama ha ahaado dhibkaas waktiga aad ku dhex jirtid eh, kobcintii iyo abuuriddii fikirkaadii oo dhulka aad aad aad aad usoo gudbisid eh, dhulka hoose iyo mar ah in shaqadii inta samaysid ay bilaabato inay shaqadii bilaabato oo customarkii iyo wixii serviceka dadku u ballan qaaday aada gudaha la soo geshid Eh, waa dareemi karaa arrintaas inay tahay eh, arrin aada u culus oo weliba qof jooga africa haddana gaar ahaan soomaaliya oo kale oo laga yaabo hantidaada si eh, fudud in iskaga burburto laga yaabo eh, oo aada waktiga soo gelisay aanad lacagta soo gelisay Eh, alxamdulilah rabbilcaalamiin waqtiyada noocaas oo kale wadna soo mareen wa- waan gartay maxamed wa- way ku soo martay beerta nabadda dhaawacay baa soo gaaray waxyaabaha dhaca baa saameynay laakiin haddana waad u adkaysatay sidee bay ahayd ee, wallahi way aad bay u xanuun badnayd yacni mar waxaad kusoo marayso oo ee, businesskaadii aad bixin karin running costigaada aadan bixin karin waxay kugu baxaya adiga.
wixii aad ku baxay aadan bixin karin shaqaalihii aadan bixin karin korontada aadan bixin karin ee, lacagtii hore oo kaa gashanay ee kaasii mu- hor muuqato mid had cusub oo aad gelisana ay ayadana meesha taagan tahay arrintaasoo kale wayna soo martay laakiin taas waxay u baahan tahay qofku inuu kalsooni horta leeyahay kalsooni naftiisu kalsoon yahay ee, uuna ilaahay tala saarto uu dhaho aniga meeshaan u socday wax kastoo dhaca igama celinayaan macnaa qofku waa inuu hadaf leeyahay uu meel uu shinsanayo uu fiirinayo ay jiraan alxamdulilah annaga waxaan shinsanaynay in ay noqoto beerta nabadda meel lagu nasto oo dadka soomaaliyeed ay eh, bulshadoodu ay ku nastaan inay noqoto aan u talagalnay haddii ay cilad yarona soo aaday aan ku cararayno dee waxaan isleeyahay eh, taas ceeb bay nagu ahaa- nagu ahayd Eh, marka waan u adkaysanay eh, wixii naga jaban waa iska dhisanaa eh, w- eh, kastamarka ama maqabkooda cariri way la kulmaan laftooda waxaasoo dhan waxaan leeyahay dulqaad xooglaan usoo muujinay waan gartay kasta marka idin yimaada maanta markaad fiiriso eh, hamigooda ka waran si d- dadku dalxiiskooda si meeshu imaanaya wallahi eh, horta dadku si aad ay u imaadaan sida hadda dad soomaali isku bixiyeen qaar waxay isku bixiyeen qurba joog iyo iyo qaran joog Eh, qurba joogtu markay imaato eh, dad ka mida waxaan kala kulannaa mahadcelin yani nin dhan oo faamilkiisi ka keenay qurbo eh, guri tireedisha kuma hayn karo ciyaalkii kagama dhanacsiin karo hadduu damaca inuu ilmihiisii uu soomaaliya kaga tago oo uu rabo inuu dibadda kusoo guuro oo kale maalan kama dhanacsiin karo dalkii inuu waddan aan baag lahayn meel lagu dalxiis aan lahayn meel ciyaalka kusoo ciyaaran aan lahayn waddankaas ku- kama dhanacsiin karo marka dadka qurba joogta eh, waxaan ka dareennaa wejiyadooda inay eh, farxad aan ka dareennaa qaarkood way nooga mahad celiyaan oo markaan aanu wax bilow baan nahay oo meeshaan wax fiican maanaan keenin weli qalab caruur ah waxaanu nahay gays haddaaba saan intaan haddaa noo bilowdeen samayseen waa ku faraxsannahay ayay dhahaan Eh, kuwa gudaha ku noolna eh, ayakana sidoo kale farxad ay muujiyaan oo hadda ka hor gabar yar oo isku dhex sawiraysa beerta dhexeeda mar aan weydiiyo ku yidhi maxaad eh, beerta nabad ku jeceshahay waxay tiri dad qurbaha jooga waxay nagu dhibeen sawiro qurux badan marka saas darteed waxaan rabnaa dalkeena inuu kuwa quruxsan yahay.
lamidayna halka ka diro inaan kuwa kamida kaanta ka diro facebook inta geliyo ana this is wadankayga waa kana inaan dhaho Saas.
ayaan rabaa marka waxaan isleeyahay eh, kastamarka meesha noo imaada maxamed eh, Nacam, waxaan faraxsan rabaa inaad yahay.
u sawirto dhegaystayaasha Sax.
v o da meel kasta ay joogaan halkan maxaa laga helaa
Eh, horta meeshaan eh, qofkii yaqaana meel la dhaho wax la dhaho beer ama ama garden af carabina lagu dhaho xadiiqad qof yaqaana horta wuu dareemi karaa meeshaan soo eg tahay laakiin qofkaan garanayn waxaan leenahay meeshaan waxay ka kooban tahay meel tarjiina oo caws lagu beeray oo geedo ubaxle lagu beeray oo googo-aan oo qurux badan iyo waxay leedahay laba makaayadood oo mid eh, eh, caalami albeek la dhaho iyo mid kaloo ayadana oo cuntooyinka soomaalida ah oo lagu sameeyo biizaha iyo waxyaalahaas waxay leedahay meel ay carruurta ku ciyaaraan oo wiifooyaal waa yaalaan meesha ugu badana dadku soo jiidata marka Ah, waa meesha loo sharax Ee, meesha qalabka caruurta waxaa yaala ee, mashiino electronic ah iyo kuwa oo aan korontada ku shaqeyn labadaba way yaalaan Ee, kuwaasoo hadda aan isleenahay dabcan ee, businessku ee, hal mar lama soo wada buuxin karo laakiin waxaan isleenahay sanad kasta iyo waqti kastaba waxaa kusoo ziyaadiya dee ila meesha waa meesha waa waddankeeni meel dambe dib uga cararayna ma aha markaa qurbaha joogta waxaa isleedahay muuta waddankan inta yar maal gashatid inta kale la carar laakiin kan waxaan rabnaa inaan sanadba wax kusoo ziyaadino waxay kaloo meesha leedahay laba garoon oo banooni lagu ciyaaro oo roog ah Ee, waxaan kaloo ka furnay meel jiima oo meesha ee, gudaheeda ee, meesha gudaheeda ah
kaasi wuxuu ahaa wariyaha v o a cabduqaadir maxamed cabdulle oo wareysanayey mid ka mid a dhalinyarada ku nool muqdisho gaar ahaan maamulaha guud ee beerta nabadda maxamed jaamac laanta afka soomaaliga ee v o eed nagala socodsiin sahra maxay noo xiga
waxaa inoo xiga ismaaciilow heesta la yidhaahdo lahasha waa nasteexa indho waxay tiri sida leebka iyo qaansada marka leebka laga tuuro qaansada uu u soo boodo ayaa anigana jacayl ordaya madaxa igaga dhacay bay tiri nasteexo kaasuu kaasuu ka dhex baxaya kaas mujacaylba bal aynu eegno nasteexo inuu leebkii weli ku dhex jiro iyo inuu dhinaca kale ka dhaafay kaasi waxa weye jacayl soo booda ah aad iyo aad jacaylku waa inuu eeyar soo dhuukiyaa oo sida ma garanaysa la yidhaha qaansa roobaadii oo kale dee eeyar eeyar sawta layidhi jacaylku xataa wargelin ma sameeyo kuma sii wargelinayo waad isku arkaysaa uun.
bal inantayn la eegno
ansada ribdo loogu ganayba anna laygu wahiyo waxa layga bahanta jacaylay la qimayo jacaylay la qimaye sida leebka qahansada riddo loogu ganayba anna laygu wahiyo waxa layga bahanta jacaylay la qimayo jacaylay la qimaye markay laba isa egtaba waxay laabtuma ooda markay laba is egtaba waxay laabtuma ooda inay inay igu lamaayin markay laba is egtabaha waxay laabtuma ooda markay laba is egtabaha waxay laabtuma ooda inay inay igu lamaayin anna lahashada idi wali lu'unki kama bin naftii ku lurtootehe lulmana iisayawga anna lahashada idi wali lu'unki kama bin naftii ku lurtootehe lulmana iisay lulmana iisayawga sirmaala laha jacaylkuba markay laydhuuqa aadee ukubahul eemaan malanugta aadu gaadhayn
nasteexiyo heestaas lahasho iyo weliba leebkii qaansada haddaynu intaas kaga nimaadno haatanna dhinacii barnaamijyadadaan mar kale dib ugu noqonno xubintii ciyaara iyadoo goordhow inoo soo socotaa soomaalidu waxay ku mahmahdaa bidaari sibiq bay kugu gashaa arrintan waxaa ka dhigan safarada tahriibka ee dhallinyaradu ay gasho kuwaas oo si sahlan ku bilowda hase ahaatee marka dhallinyaradu ay gudagalaan ay kala kulmaan dhibaatooyin aad u daran waxaa tusaalahaas inala wadaagayaa maxamed qaybshe xasan oo haatan ku sugan magaalada gaalkacyo kadib markuu dib ugu soo laabtay hase ahaatee hore safar tahriiba u galay wariyaha v o a cabdiwaaxid macalin saaq ayuu waramay waxaa weeye safar dheer oo dheer oo dhibaato badan ayaan kusoo maray koleyta markii meesha aad ka tegaysid waxaa lagaaga dhigayaa wax iisi ah dad hore u tegay ayaa kusoo wacayo wax fudeeday kaaga dhigayaan laakiin dhibaatooyin badan oo badan oo badan oo qofka bini aadanka ah markuu la kulmo uu dareemaya ayaa ku jira ma garad
ee maxamed ma ka warhaysay dhibaatada ee tahriibka ay leedahay iyo wadiiqooyinka loo maraya aqoon ma u lahayd walahi wax khibrada uma aana lahayn aniga marka hore waxaan ka tegey muqdisho shirkadda waxaan u shaqeyn jiray nationka waa ka tegey kenyaan tegey kenya markaan tegaa dhalinyaro waxay igu tashkiiliyeen oo igu dhaliyeen inaan tahriibo oo aan gudbo sidaas ayuu safarkeyga ku bilowday wax iisi isku oo fududayna iga dhigeen laakiin waxaan la iloobin oo ilaa aan ka dhinta qalbigeyga aan kuga go-eynin bay ku reebatay ma garat
maxaa kugu kallifay inaad tahriib gashid wallaahi kolleyta nolol iyo horumar iyo shaqo iyo wax un adiga markaa waxaa lagu bilcinaa noloshaa ku jirta ka wanaagsan in la kulmaysid ma garat waxyaabihii intii aad ku jirtay ee waddadii dheereed ee kula soo gudboonaaday ama dhibaatooyin ah ee maankaaga ka go-ilaa haddii ay jiraan wallaahi waa badan yihiin walaal macaan waxaan ka baxay aniga kenya waxaan maray uganda waxaan sii tegay jubba oo koonfurta suudaan ah waxaan ka tegay jubba waxaan tegay khartuum meel walbo aa maraysa dhib gooniya aa kala kulmaysaa markii aa ka baxaysid hadda jubba oo kale ilaa khartuum waxaa ku hagaya arday meesha jaamacada ka dhigto oo la shaqeeya qolada kaariyaasha dadka saxaraha u qaado aduu dhibba dhibka ka dambeeya wuu kusii dhib badan yahay marka dambe adiga muddo labaatan maalmood oo markaan ku jirno waxaan tagnay khartuum ardaydaa nagu soo dhoweysay meeshaasaa lacaga noogala qaaday waxaa nala saaray gaadiidkii saxaraha dadka marsiinayay oo libiya laydi geynayayna dhahaya ma gaato dhibaatada ee, ee, dhalinyarada ee, ee, qaarkood ay sheegaan waxaa ka mid ah ee, dalalka lasii maraya inay kala kulmaan tacadiye iyo dhibaatooyin gaar ahaan ee, kooxaha muharibiinta ee dadka tahriibiya mar kasta adiga marka aad ka tagto gurigaaga ayaa waxaa ka baxa horta nolosha biniaadanka nolol aan biniaadanimada ahayn xataa xayawaanka aan lagula dhaqmina lagula dhaqmayaa waxaa la kulmaysaa jirdil mar- meel kasta oo gaari kaga degto iyo meel kasta oo gaari ka raacaysa xataa meel guriga markaa ku jirta lacag madax fulashaha laga qaadaya cid kasta oo kuusoo gasho waa cid kuu hanjabayso cid lacag kaa qaadayso baadiyaha midka maraya xataa lacagu kaa qaadaya markaa lugeynaysa ee adiga maxaa kula dhib badnaa markii aad ee, wadada maraysay haddii ay noqon lahayd in lacag laga qaado iyo dhibaatooyin kale adiga kusoo wajahay dhibaatada xooggeedana adeerarta waxay ka bilaabanaysaa markii khartuum aa ka tagto oo saxaraha aa aadaysid waxyaabaha iigu daran oo dhibaatada oo aan ku arkay waxaa ka mid a haraad xaddhaaf ah oo bini-aadanimada ka baxsan waxaa ka mid a noloshii bini-aadanimada oo aa ka tagtay sida xayawaanka lagula dhaqmayo hanjabaad joogto ah dhimasho qofkii ku- kula socday ama gaarigii kula saarnaay hadda gaarigaan saarnayn waxaan ku saarnayn soomaali iyo etoobiyaan etoobiyaanka maskaxda qaraxdaa laleeyahay markaasaa dhiig sankooda ka imaanaya qofka islamarkii meesha agtaada ku dhimanaya kula socda markaasaa toddoba sideed gaarigii kula saarneeda dhimanaya maskaxdooda dhiig inta ka yimaado waxyaabaha haraadka waxaa ka mid a dhowr caagoo biyaha waxaa laga siinaa khartuum meeshaas biyaha waxaa lagu leeyahay caagi markuu biyaha ka dhamaado kaadiyaa ku shubanaysaa si biyaha markay kaa dhamaadaan ay isugu waardiyeyso biyihii iyo kaadidii ayaa waardiyeynaysaa haddana habeenkii markii la joogo oo meel lagu nasanayo kaleeto saacad saacadaa loo waardiyeynaya etoobiyaanka iyo soomaalidu way kala xadayaan kaadi la waardiyeynayo markii ugu horreysa ay soo marto wooye waxyaabaha kaleeto aan la kulmo waxaa ka mid a oo la yaabkaa ilaa weli aan hilmaami la'ahay saxaraha lugta annagoo ku jirna oo weli lug macnaha meel yaroo xuduudda suudaan iyo liiba- liibiya intuu dhex leh kuwa liibiyaanka magafayaasha ah, waxaa naga dhacday gabarh soomaali ah oo kusoo dega jiniyaasha dadka wax kusoo dego gabadhii wix way ka degi waayeen ka duuli mayno haraad baan haya ilaa biyo aan ka helno gabadha baan dul saarnaanaynaa biyo ma hayno gabadhii meesha ayadoo meeshii abuur ka socoto nafkeen ahaan kaga tagna meeshii kadib waxaana u tagnay magafihii magafihii meeshii buuna wax haraystay saxrihii markaan dhammeyn adi dhowr iyo toban maalmood oo rafaad ah oo dhimasho kadib ah magafihii lacaguu naga qaatay nin kaleetaa noo yimid oo taraabula soo idigeynaa nagula dhahay wuuna watay guriguna geystay guriguu naga wada guri agtiisauna geystay waa magafo labaad markaasoo kii intii lacag aan siinay mid lamidoo haddana naga dalbaday isagii haddana mar labaad lacag siinay dadki lacagtu ay qaar korontuu ku dhejinaa kuwo eeyo waaweyn oo u joogo ku dirayaa oo tababaran jirdil wuu sameynaa wax walba uu kula dhaqmaa oo bini-aadamnimada ka baxsan ma garato
kaasi wuxuu ahaa maxamed qaybshe xasan oo hore uga tahriibay gaalkacyo haatanna kusoo noqday kadib markii uu safar dhib badan soo maray cabdiwaaxid macali saaq ayuu u warramay qayb kale oo sheekadaas ka mid a uu kaga hadlayo nolosha gaalkacyo haatan dib ugu soo laabtay iyo safarkiisa tahriib kadib ayaad maqli doontaan laanta afka soomaaliga v o ayaad nagala socotaan haatanna saara maxay noo xiga isboortigii ayaa inoo xiga waa nuur xasan nuur bukhaari
aan ku horeyna kooxda reaal madrid ayaa dib ula wareegtay hogaanka horyaalka sbain ee la liga kadib markii ay xalay laba gool iyo gool ku garaacday kooxda real betis halka barcelona oo toddobaadkii hore qabatay hogaanka ay khasaaro kala soo kulantay kooxda deportiva la coruna oo ku garaacday laba gool iyo gool real betis iyada ayaa la hormartay goolka waxaana uu ahaa mid uu iska dhaliyey goolhaye navas laakiin inta aanan la aadin xilliga nasashada ayaa real madrid waxa u bareejeeyey ciyaaryahan christiano ronaldo goolka guushana waxa u dhaliyey kabtan ramos oo dhaliyey goolkiisii tobnaad oo uu kooxda u dhaliyo xilli ciyaareedkan real madrid waxay hadda ka sarreysaa kooxda barcelona laba dhibcood waxaana ay horyaalka ku horkacaysaa laba iyo lixdan dhibcood barcelona waxay ka badan weyday xalay deportivo la corona taasoo dhaawacday rajada ay ka lahayd hanashada horyaalka ee sanadkan macalin louis enrique ayaanan kusoo bilaabin ciyaartii xalay shan laacib oo ka mid ahaa kuwii arbacadii hore kooxda gaarsiiyey guushii taariikhiga ahayd ee ay lix gool iyo gool uga badiyeen kooxda p s g waxaa ka mid ahaa laacibintii ka maqnayd ciyaaryahan neymar oo dhaawac ahaa deportivo goolka koowaad waxaa u saxiixay ciyaaryahan yoselu balse barsa ayaa ka daba tagtay waxaana u barbareeyey ciyaaryahan louis suarez goolka guushana waxaa deportivo u dheliyey ciyaaryahan alexis bergantinos waxay ahayd markii ugu horreysay oo ay barcelona guuldaraysato iyadoo uu weeraryahankooda suwares gool u dheliyey toddoba iyo lixdan kulan oo uu suwares barcelona gool u dheliyey waa ay badisay halka shan jeerna ay barbaro keentay ciyaaraha kale atletic bilbao waxaay laba gool iyo eber ku garaacday kooxda real sociedad seltavigana waxaa gurigeeda ku garaacday viareal oo dirtay gool iyo eber dhinaca ingiriiska waxaa dhacay hal kulan oo ka tirsan horyaalka premier leaga kooxda liverpool ayaa laba gool iyo gool ku khaarijisay naadiga banley goolasha waxaa u kala dheliyay ciyaaryahan gorginio winaldom iyo ciyaaryahan imre jan halka goolka keliya ee banley uu saxiixay ciyaaryahan ashley barnes liverpool waxay weli ku jirtaa kaalinta afraad halka banley ay joogto booska laba-iyo tobnaad dhanka kale ciyaar ka tirsanayd koobka f ega ingiriiska ayaa waxaa foodi isku daray kooxaha tottenham iyo milwall waxaana lix gool iyo gool ku badisay kooxda tottenham dhinaca horyaalka siriya-aada talyaaniga kooxda inter milan ayaa guul weyn ka gaartay xalay kooxda atalanta oo ay ku dagaalamayeen maalmahan kaalinta afraad waxaana toddoba gool iyo gool ay guusha ku raacday inter ciyaaryahanada reer argentiin ee kale ah mauro icardi iyo ciyaaryahan eva benaga ayaa dhaliyey min saddex gool halka goolka toddobaadna uu saxiixay ciyaaryahan roberto cagliardini goolka calanka ee atalanta waxaa saxiixay ciyaaryahan remo frola ciyaaraha kalena napoli waxay saddex gool iyo ewer uga badisay kooxda corotone laba ka mid ah goolasha waxaa dhaliyey ciyaaryahan lorenzo insigne sidaasi si la mid ah roma ayaa saddex gool iyo ewer ku dubatay kooxda balermo fiorentina waxay hal gool iyo eber ku martay calary kiyevo afar gool iyo eber ayay ku xaaqday imboli bolonya waxay hal gool iyo eber uga awood sheegatay sasuolo halka udines ay saddex gool iyo gool uga farxalatay kooxda beskara dhegaystayaal xubinta ciyaaraha waa naga intaa
aad buu mahadsan yahay nuur xasan nuur bukhaari oo inala socodsiinayay xubintaasi ciyaaraha halkaad ka dhegaysanaysaan waa v o a washington haatana waa dhinacii heesaha iyo codkii allah u naxariista ee muuse ismaaciil qalinle
marban jidhiidhicooda jidhi ku idubaasa inta jow idhaadan dibu jeeya laabta wixiyaan jibsoo maray jixiyaan ka dhaadha'ay ambajaha wariiri marban jidhiidhicooda jidhi ku idubaasa intan jow idhaadan dibu jeeya laabta codkaas muuse ismaaciil qalinle wuxuu gebagabo yahay daacaddayadii duhurnimo sahre cidla nuryaano ismaaciil xuseen farjar idinla socodsiinay tan iyo tan afarta kulmayno nabadgelyo anu jilcan yar jiibsadaa jidkan maran jeedaaliyaayo anu jilcan yar jiibsadaa anu jilcan yar jiibsadaaintu jiidhay haliistii hali jeleelkaygina miya jahaada laydhigi